tobabarkan ayaa socon doona muddo saddex maalin waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka jubbaland waxaana tobabarkan uu ku saabsanyahy wacyigelinta iyo dib u heshiisiinta waxaana kasoo qaybgalay guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dastuurka wasiiru dowlaha wasaaradda dastuurka wasiirka dastuurka jubbaland agaasimaha wasaaradda xubnaha shaqaalaha ee wasaaradda odayaasha dhaqanka culimaawidiin iyo ururada dhallinyarada iyo kuwa haweenka degmada kismaayo furitaanka tobabarka waxaa ka hadlay gudoomiyaha arrimaha dastuurka ee baarlamaanka jubbaland xildhibaan axmed maxamed axmed ugaas wuxuuna sheegay in dib u heshiisiintu ay muhiim u tahay bulshada loona baahan yahay in dhammaan la gaarsiiyo deegaanada jubbaland maanta ummaddii jubbaland qayb ka mid a halkaan ay isugu keentay iyadoo inta kale ay matalayaan intay joogto in maalinkaa maanta naloo soo diyaariyey dib u heshiisiin waxaad ogaataan soomaalida ishaa waxaa noo yeelay dhibaatada maantana haysato meesha ay ka timid asalkeeda khilaaf weyn heshiis la'aan weyn qofka cudurka meeshu ka haya haddaan laga dawaynin kama dawoobahay waxaan leeyahay siday tahay ha loo weeleeyo siday tahay ha looga faa'iidaysto ummaddana ha looga faa'iideeyo sida runtaa waxaan arrintan ayada ah waa arrinta soomaaliya ugu muhiimsan waxaan leeyahay ummadda nolosheeda waxay ku jirtaa inay walaalowdo midowdo wasiiru dowlaha dastuurka jubbaland axmed cabdiraxmaan ayaa sheegay tobabarkan inuu muhiim u yahay bulshada wuxuuna ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan muddada saddexda beri uu socon doono tobabarkan mawduucyo kala duwan oo aad ka faallootaan baa meesha idinku jira hadday noqon lahayd social reconciliation waxa loo yaqaano bulshada isdhexgalkeeda iyo sida ay u wada dhaqmayso iyo haddii ay noqoniyo qaababka loo maro iyo haddii ay noqon lahayd dood dooddii aad ka soo jeedin lahaydena ku wada hadli lahaydeen markaanu mar raba inaan hadal ku dheer waxaan rabaa inaynu nuxurkii gudagallo ayaa saddexda cishe soo socdaan arrimaha muhiimka waxaan rabnaa inaynu wax fiican dood fiican iyo si fiican uga qayb gashaan aad iyo aad baad mahadsantihin wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cumar maxamed cabdi oo ka hadlayey furitaanka tobabarka ayaa waxa uu sheegay in dhammaan degmooyinka xorta ee jubbaland la gaarsiin doono tobabarkan iyo shirarka dib u heshiisiinta si bulshada jubbaland ay u noqoto kuwa midooba islamarkaana gacmaha isqabsada barnaamijkan maanta halkan inooga furmaya oo ah dib u heshiisiinta wuxuu ka socon doonaa dhammaan uu ka bilaaban doonaa degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland inta xorta ah maantana inooga furmay degmadan kismaayo uu noo socon doono muddo saddex maalmood ah dibushiin marka la yihahdo sidaa darteed marka dibushiin la yidhaahdana wuxuu ka bilowdaa qoyska waxaa ku xigtaa tuulo min degmo ilaa iyo gobol saasuu u soconayaa markii laga hadlo dibushiisiin sidaa darteed odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay maadaama waxa laga hadlaya dibushiin ay yihiin dadka asalku ahna ay yihiin waxa waxay heshiisiiyaan dhaqanka ummadda iyo hormuud u yihiin waxaan rabaa marka inaan u sheego odayaasha dhaqanka waxa laga shaqeeya waxaa ugu fiican ugu ajar fiican u wanaagsan ummadii la heshiisiiyo ummad la heshiisiiyaa ugu wanaagsan wax laga shaqeeyo sidaa darteed waxaa noo bilaaban doona cashir waxaan rabnaa cashirkaas inaad ka faa'idaysataan uu bixin doono brofesor castara ku saabsan xalinta khilaafaadka sida loo xaliyo iyo sida ummada loo heshiisiiyo waa mahadsantihiin shirkan waa inoo furan yahay asalaamu calaykum